afhayeenka madaxtooyada somalilan xuseen aadan ciige dayr oo maanta warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa sheegay in madaxweyne siilaan uu safar ku joogo dalka imaaraadka carabtu uu baadhitaan caafimaad kadib galay qalliin islamarkaana uu hal maalin cisbitaalka ku jiray waxaanu warbaahinta u sheegay sidan war-saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay warbixin kooban oo la xidhiidha safarka madaxweynaha uu ku joogo dalka imaaraadka carabta madaxweynuhu guud ahaanba wuxuu galay baadhitaan caafimaad oo guud ahaanba uu caafimaadka madaxweynaha lagu jeegaraynayey alxamdulilahi rabbi alcaalamiin wax dhibaatahii kamay soo bixin caafimaadka madaxweynuhu handaran beersan uu wanaagsan yahay keliya dhakhtaradu waxay ku teliyeen in qabsin laga saaro qabsinkiina one day keer buu galay waa laga saaray afhayeenku waxa uu sheegay oo kale inaanay jirin wararka la xidhiidha caafimaadka madaxweynaha oo uu tilmaamay inay warbaahinta qaarkeed ka qortay waxaanu ka warbixiyey xaaladda madaxweyne siilaayan wakhtigan oo uu sheegay inay tahay mid wacan caafimaadkiisuna handaran bersant aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay guud ahaanna howlihii uu madaxweynuhu qaranka u hayey iyo xilalkii iyo mas-uuliyaddii uu dastuurka qaranku farayey ayuu halkiisii ka wadaa galabtadan wuxuu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta madaxweyne ziilaanya ayaa dalka ka ambabaxay maalintii jimcihi lasoo dhaafay inkasta oon safarka madaxweynaha lagu sheegin intii dalka aanu ka ambabixin inuu la xidhiidha caafimaad inkastoo afhayeenku aanu wakhtiga rasmigaa sheegin haddana waxaa xusay inuu dalka dhaqso ugu soo laaban doono barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa